fursado ayaa soomaaliya ka jira fursadahaas caalamkuna wuu u baahan yahay dadka bariga afrika ku noolna si gaar ah ayay u taabanaysaa way u baahan yihiin soomaaliya meel ayay joogtaa maanta ay aada iyo aada uga fiican tahay meelihii ay joogi jirtay sanadihii lasoo dhaafay laakiin weli fursadaha dalkan ka jira ee laga faa'iideyn kara dadka soomaaliyeedna waa ka badan yihiin dadka soomaaliyeedna kuma filan keligood sidaas daraaddeed waxaan aada iyo aada u dhiirigelinaynaa ganacsatada bariga afrika si gaara maalgashayaasha caalamka guud ahaan in ay soo eegaan fursadahaas ka jira soomaaliya ee aanay taariikhdii shalay soomaaliya waa meel dhib badan waa meel culays ka jiro waa meel amni darra ka jirto waa meel saas ka jirtahay shalay inaanay la noolaan ee soomaaliyada maanta ee horu martay ee amnigeeda meesha uu joogo meel aada iyo aada uga sarrayso sii marayso soomaaliyada maanta ee adduunyadu ay ku qanacday in ay ka jirto dowlad mas-uul ah iyo dad mas-uul ah ay leedahay ku aaminay waxyaabihii shalay lagu aamini waayey oo dhan dib ugu soo celiyey ee ka qaaday caqabadihii hortaagnaay oo dhan si ummadda iyo dalkani hore ugu socoto haddii ay ahayd cunaqabatayntii oo la yidhi waa dal mas-uul oo lagu hadlayn karo hubka khatarta ku ah adduunka maanta waana loo qiray waanana lagu aaminay ilaahay idinkiis waana ka soo baxaynaa dowladda soomaaliyana way dhistay hay-adihii ilaali lahaa daba soco lahaa in aanu dadka soomaalidana khatar ku noqonin dariskeenana aanu khatar ku noqonin deymanana waalaga cafiyey inaan dhaqaale ahaan iyo economic governancegeena inuu sidii hore usoo dhaamo oo aan soo kordhayno oo aan horumarayno ayaa loo arkay ayadana nalagu aaminay